annaga waxaan leenahay howkas xaafadda clean inay ka qaataan rabnaa number one number two qashinka xaafadda gabbageka waa inuu clean ka haado sababta xaafaddan waa weji yacnaha soomaali dhan meel kasta oo joogto waa meesha ay ku faanto ay leedahay eh, wax baan ku leenahay ganacsi hadday tahay dhaqaale aan ku leenahay meeshaas waxaan rabnaa inay nadiif noqoto 2025 oo gabbage clean noqoto green noqoto eh, waad ogtihiin hadda kambuniyaha oo ka shaqeeya ayaa la helay oo meelaha commonka ah oo dadka dhan u dhexeeya clean graynaya ma waxaan leenahay dadka dhan waa inay saboot gareeyaan ee, qashinka ay u dhiibtaan dad geyn kara meesha looga talagalay laakiin qof hadduu kaa soo qaado qashinka uu geeyo weji ee, meesha guriga kaa soo horjeeda uu ku daadiyo weli waxaad samaysa ma laha sababtoo qashinkaas adigana cilxumo ku yahay weli xaafaddaa dhexdeeda lagu daadi nin raqiis ah oo kun sheesha laba boqol kaa qaatay hadduu hortaada ku daadi dariskaa u geey kii dariskaagan adadaa lagu keenay maxaad qabata xaafadda nadaafadeeda waxba kama qaban xaafadda nadaafadeeda waxaan leenahay dadka dhammaan mas-uuliyadda ay ka saaran xaafadda nadiifaan ka dhig nadiifna waxaad uga dhigi kartaa qofkaad qashinka u dhiibaysa waa inuu qashinkan meesha looga talagalay oo dhandhoora inuu ku geyn karo oo ninkan uu sharciyeysan yahay nimaan sharciyeysanayn oo laba boqol mas makokoteyna wax kaa qaaday makokoteyna intuu tegi karaa xaafadda guriga guriga saddexaad uu geynaa kana kalena guriga saddexaad laga keena adaa lagu keenaa marka waa jugjug meeshaada joog waxaan leenahay qashinka mas-uuliyadda naga wada saaran inaan wax ka qabanno dadka mall owners inay maarata ay ogaadaan eh, mall managers qashinka qofkan uu siinayay waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis dadkao dhan ma dhahay dad fiicanaa ku jira oo wanaagga ka shaqaynaya dad qaarkood waxaa laga yaabaa shah yar inuu iska siinayo la- mid raqiisa laba kun uu siinayo laakiin waxaa ka fiican moolkaaga uu kuu badbaado nadaafaddii aad ka shaqaysid mas-uuliyaddaa kaa saaran muslinaan nahay diinta annagaa na faraysa inaan maarata nadaafadda ka shaqayno dadkaasna aan la shaqayno wixii saxda aan la shaqayno oo wixii khaldan aan ka tagno sababtoo ah annaga waa soomaali dhan waxaa laleeyahay xaafadda keliya ay qabaan waa wasaq waa qashin meel la mara ma laha taas annaga sumcad xumo inoo tahay aan ka wada shaqayna aan dhihi laha